فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ruuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah askar ku dhimatay boosaneer ku yaala magaalada muqdisho askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka oo lagu dilay inta udhexaysa muqdisho iyo balcad halkeebuu marayaa cudurka korona oo dad badan horay u dilay kuwo kalena isbitaalada la jiifaan warbixin ku saabsan ayaanu idiin haynaa beelaha talxe iyo cowliyahan oo heshiis ah ka gaaray dil nin ka tirsanaa beesha cowliyahan uu u geysay mid kale oo u dhashay beesha talxe odayaasha labada beelood iyo waaliga jubbooyinka ayaa ka hadlay munaasabad ka dhacday degmada saragle ee walaayada jubbooyinka u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي wahagaag laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta ku dhintay boosaneer ku yaala magaalada muqdisho askartan ayaa ka mid ahaa kuwa dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ah ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho mid ka mid ah askarta ayaa la sheegay in boosaneerka musquul halkaa ku taalla uu la go-ay kii kale oo saaxiibkii ah ayaa is yidhi saaxiibkaa qabo xaajadu waa ay ka culus tahee laakiin isna waa uu ka daba tegay labadooduba halkaa ayay ku dhinteen meydadka ayaa la sheegay goor dambe in boosaneerka laga soo saaray xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu la ciirciirayaa dad badan oo muslimiin ah kuwaas oo maxkamadaha dowladda federaalka ah ay xukunno kala duwan horay ugu rideen dhibaatooyin xoog leh ayaa xabsigaas iyo xabsiyada kale ee muqdisho ku yaalla waxaa loogu geystaa dadka maxaabiista ah nin ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku dishay inta udhexaysa balcad iyo magaalada muqdisho ninkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray jibriil axmed tifow waxa uu ka shaqaynayey magaalada jowhar waxaanu soo aaday dhanka magaalada muqdisho inta udhexaysa balcad iyo muqdisho ayaana lagu helay halkaas oo dhegta dhiigga loogu daray xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay dishay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwa isugu jiray sirdoon beliis iyo milatary intaba iminkana xaggee buu marayaa cudurka corona oo caalamka faraba-an ku haya dad badanna u dhinteen kuwo kalena ay isbitaalada la jiifaan waa kan maxamed daahir calisow oo wararkii ugu dambeeyey inoo haya ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا
waa tahay haddaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona oo weli ku fidaya dunida waxaan eegi doonnaa webseed aalaaba soo bandhiga iskuna howlay soo gudbinta wararka ay soo wariyaan dowladaha ee ku aadan khasaaraha uu geysanayo cudurka korona tirakoobyadaanna waa kuwa keliya laga soo diiwaangeliyey isbitaallada waxaana ilaa iyo hadda xog iyo macluumaad rasmi ah aana laga haynin dadka guryahooda ku dhimanaya tan iyo markii cudurka uu ka bilowday gudaha dalkaasi shiinaha waxaa cudurka uu soo ritay in ka badan saddex milyan oo ruux dadka cudurka ka caafimaaday waxaa lagu sheegay inay kor u dhaafayaan hal milyan laba boqol iyo labaatan ruux aan eegno maanta tirada ay soo bandhigeen dowladaha ee cudurka u dhintay amaba uu ku dhacay maraykanka waxa uu soo bandhigay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay in karoona ay u dhinteen dad gaaraya kun laba boqol afartan iyo sideed ruux cudurka waxa uu ku dhacay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay labaatan iyo laba kun laba boqol sagaashan iyo saddex ruux tirada dhimashada maraykanku waxa ay si guud gaartay toddobaatan kun toddoba boqol konton iyo sagaal ruux gudaha dalka maraykanka dadka cudurka kula ildaran waxa ay kor u dhaafeen hal milyan laba boqol siddeed iyo toban ruux maraykanka iyo shiinaha waxa ay isdhaafsanayaan hadallo kulul oo ku aadan coronavirus maraykanku waxa uu leeyahay cudurkan waa cudur shiinuhu ay ka dambeeyeen inuu ku fido dunida islamarkaana uu ka soo baxsaday shaybaar ku yaala dalkaasi shiina laakiin shiinuhu arrinkaa waa ay diideen waxaana ay sheegeen cudurka inuu ahaa cudur xayawaanada laga qaaday sidaasina uu ku fiday waxaana ay maraykanka ku tilmaameen dowlad ku fashilantay xakamaynta cudurka islamarkaana madaxa ku dhufanaysa derbiyada si ay muwaadiniinteeda u marin habaabiso sbain haddaan eegno maanta waxa ay soo wariyeen dhimashada boqol siddeetan iyo shan ruux wadarta gudda dhimashaduna waxa weeye labaatan iyo shan kun lix boqol saddex iyo toban ruux cudurka maanta sbain waxa uu ku dhacay laba kun laba boqol lixdan ruux talyaaniga waxa ay soo wariyeen dhimashada laba boqol soddon iyo lix ruux waxaana wadarta gudda dhimashadu ay noqotay labaatan iyo sagaal kun saddex boqol shan iyo toban ruux maanta oo keliya talyaaniga waxa uu cudurka ku dhacay kun toddobaatan iyo shan ruux si guud talyaaniga waxaa cudurka hayaa laba boqol saddex iyo toban kun oo ruux ingiriisku maanta waxa ay soo wariyeen dhimashada lix boqol sagaashan iyo saddex ruux wadarta gudda dhimashaduna waxa ay noqotay labaatan iyo sagaal kun afar boqol labaatan iyo toddoba ruux ingiriiska maanta waxa uu cudurka ku dhacay afar kun afar boqol iyo lix ruux si guud tirada dadka cudurka kula ildaran gudaha dalka ingiriisku waxa ay gaarayaan boqol sagaashan iyo afar kun oo ruux ruushka waxa ay soo wariyeen dhimashada sagaashan iyo shan ruux wadarta guud ee dhimashaduna waxa ay noqotay kun afar boqol konton iyo kow ruux maanta oo keliya gudaha raashka waxaa cudurka uu ku dhacay toban kun boqol iyo laba ruux dadka cudurka raashka uu ku haysto waxa ay gaarayaan boqol konton iyo shan kun oo ruux turkigu waxa ay soo wariyeen konton iyo sagaal ruux oo dhimasho ah wadarta guud ee dhimashaduna waxa ay noqotay saddex kun shan boqol labaatan ruux dadka maanta uu cudurka ku dhacay turkiga waxa ay gaarayaan kun siddeed boqol soddon iyo laba ruux baraaziil waxa ay soo warisay labaatan iyo afar ruux inay dhinteen iiraanna waxa ay soo sheegtay lixdan iyo saddex ruux kanadana waxa ay soo warisay lixdan iyo afar ruux inay dhinteen biljamna waxa ay soo sheegeen sagaashan iyo laba ruux hindiya waxa ay soo warisay shan ruux netherlandna waxa ay soo sheegtay siddeetan iyo lix ruux in cudurka ay u dhinteen sacuudiga waxa ay maanta soo wariyeen in cudurka ay u dhinteen sagaal ruux switzerlandna lix ruux bay soo sheegtay bortugal kow iyo toban ruux mexico waxa ay soo warisay boqol toddobiyo toban ruux inay dhinteen sweden siddeetan iyo shan ruux bakistan soddon iyo siddeed ruux ayay soo sheegtay jili shan ruux imaaraadku waxa ay soo wariyeen sagaal ruux in cudurka ay u dhinteen yuhuudduna laba ruux bay soo sheegeen boland siddeed iyo toban ruux ayaa ku dhimatay waddamo kale ayaa soo wariyey tiro dhimasho ah wararkii karoona ku saabsanaana halka ayaan ku soo gunaanadayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
inta aanu ku dhaafno xubinta korona dhowaan magaalada salagle ee walaayada jubbooyinka waxaa heshiis ku gaaray beelaha talxe iyo cowlyahan oo ka kala tirsan ogaadeen iyo mareexaan halkaasi waxaa lagu dhameeyey xurguf labada beelood soo kale dhex gashay ka gadaal markii nin ka dhashay beesha cowlyahan uu dilay nin ka dhashay beesha talxe labada dhinac ayaa ku heshiiyey in diyo ay kala qaataan waxaa lagu heshiiyey in boqol halaad la siiyo beesha talxe ee ninka laga dilay toban kun oo dollar oo u dhiganta qiimaha labaatan halaad ayaa waxaa munaasabadda lagu guddoonsiiyey beesha talxe siddeetanka kalena waa loo ballamay walaayada jubbooyinka iyo walaayada gado ayaa iska kaashaday heshiisiinta labada beelood haddaba qodobadii lagu heshiiyey waxaa akhriyey mid ka mid ah ka qaybgalayaasha munaasabadda ka dhacday magaalada salagle bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan akhrinayaa heshiis dhex maray beelaha kale ah reer cawliyahaan iyo talxe oo ka dhacay degmada salagle ee walaayada jubbooyinka ujeeddo heshiis dhex maray beelaha cawliyahan iyo talxe tobankii bishii sagaalaad kun afar boqol afartan iyo kowda kuna beegan saddexda bisha shanaad labada kun iyo labaatanka kadib shir socday muddo lix maalmood ah kaasoo ay barbar socotay dowro sharci ah laguna heshiisiinayay beelaha talxe iyo cawliyahan ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow inay adkeeyaan labada beelood hergelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka lambar labo inay bixiso beesha cawliyahan diyada marxuum maxamed xasan axmed muddo dhan saddex bilood iyo labaatan cisho lambar saddex in la ilaaliyo walaaltinimada islaamka iyo midda derisnimada ee u dhaxaysa labada beelood lambar afar in la ilaaliyo deegaanada daaqa lagana ilaaliyo xaalufinta dhirta qodista waraha cusub iyo jafidda xabagta malmalka iyo wixii la mid ah lambar shan waxaa loo siman yahay daaqa iyo weelasha caamka ah lambar lix ciddii jabisaa heshiiska wuxuu la kulmayaa tallaabo adag heshiiskaana waxaa martigeliyey kana qayb qaatay xarakatu shabaab almujaahidiin gobollada jubbooyinka iyo gado waana mahadsantihin salamu calaykum waraxmatullah intaasi kadib idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu suuro gashay in ay waraysato ugaaska beesha cawliyahan ugaas axmed ugaas cumar iyo ugaas ibraahim oo ah ugaaska beesha talxe iyo weliba indheeragalad kale oo labada dhinac ka kala tirsan ilaahay baa mahad iskale waxaan fadhinnaa majlis baraka badan oo laba beelood oo walaale ah xinjir kala gashay shareecada islaamka lagu wada kulmiyey xinjirtana meesha ayada lagu bixinhayey dhiig baan ula jeedaa hadba soomaalidu waa siday u taqaano mahaddaana ilaahay baa yaa iskale waxaanu ku kor yeelaynaa shareecada rabbiga maxaa yeelay haddii xugun uusan jirin oo xugun aan la kala qaadanin shareecadii way dhiman tahay haddii aan nahay labadii beelood waxaan ku hesheennay dhiiggaa ninkaasi ee boqolka geela ee lagu xugmiyey inaannu kala qaadanno una tiirinno kitaabka munasalka eh ee rabbi inoo soo dejiyay dastuur inoo ah beeshu waxay ku heshiisay geelaa asaga ah maanta oon joogno ramadaan bishuna ay tahay toban ay tahay waxay ku heshiiyeen saddex bilood iyo labaatan casho geela asagee in lagu bixiyo geela oo muqallado ah lagana qaado beesha cawlyahan lana siiyo dadka xinjirka iska lahaa oo beesha dalxa ah taana ilaahay baa ku mahadsan baan sababaynaynaa waa shareecada rabbiga maxaa yeelay in baa qur-aanka nala taqaano saakana xugun gacantooda uusan ku haynin tafsiirka garanayso aan tadbiiqin karin waxaana olodgol leenahay shareecada rabbiga inaan ku kor yeelno qaadanno isku dhaqno nin walba meesha ayada meel lagu higsado inay noqoto oo barkulan u adka shareecada islaamka ah intaa maxaa gooni ka ah waxaa kaleoo meerta martigelinayey ama maamuusay ama madaxdhig uu ahaa walaayadeenna islaamka ama la dhihi karo dowladdeenna islaamka haddana ama la dhihi karo dowladda jubbooyinka iyo gedo oo iska kaashaday arrinka asaga ee labadii beelood inay isugu keenaan majlis ka tirsan degmada salagle
bismillaahi raxmaan iraxiim waa anigoo macalin ibraahineh ugaas macalin ibraahin anigoo ah yaa ninka hortu inla hadlaya waa ninkaas oo beesha talxa ugaaskeeda ah walaalayaal waxaan dadku sheegaynaa on ummadda u sheegaynaa meeshaan majliskan khayrka badan leh oo xarakada maanta ay iskugu imaaday iyo beesha cowlaan iyo beesha talxe ay iskugu imaadeen waxay iskugu imaadeen ninkii dhintay marxuumka dhintay dhibkiisii alla iskugu imaaday allah u naxariisto waa naga wada dhintay qoladan reer adoobay reer cowlaanna waa ku dhintay waana ka dhintay waana ku dhintay dadku waxaa weeye qofka dhibanaha oo dhibka keena iyo midka lagu dhintay waxaa dhib badan midka laga dhintay maa midka lagu dhintaa dhibaato badan marka insha allah waxaan ku heshiinay geeli boqolkahay inay sidiis odaga hor u sheegay in sida ugu dadaalka badan ay ku bixiyaan boqolkii halaad marka insha allahu ilaahay khayr hana siiyo waxaa kaloon ku heshiino walaalahanna in dadka xaalufinaya dalka oo deegaanka waraha iyo kulli geedaha guraah oo xabjafatada ah dadkaasna waxaan ku heshiinay in haddii ilaa yidhaahaa in gacan bir lagu qabto dadkaasna waan ku heshiinay insha allahu ilaahay hadduu yidhahaa sidaasaan ku heshiinay walaalahanna si wanaag badanna waan ku kala tagnay saddex biloodoo muddaho soon asan ku jirinna waan ku heshiinay insha allahu saas wixii ka dambeeyana inay geeli wixii ayna siinayiin sidaas ay noo sheegeen insha allah walaalaan waan heshiinay waan dadkana saasaan ogaanaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo beeshaa ka socota iyo calaykum assalaam waraxmatullaahi barakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waa suldaan ibraahim aadan buulle ka socda beesha talxe maanta oo sida loo sheegay bisha soon ay toban tahay waxaannu halkan heshiis aga soo jeedinaynaa sida ay ugaasyada hore u sheegeen in lagu heshiiyey magtaas magtaas oo ah ninka marxuunka ah oo dhintay baan horta iskugu nimid waxaan rabaa intaana sii gudigelin inaan u mahadceliyo xarakadu shabaab inaan u mahadceliyo kaasiyan gobollada jubbooyinka iyo gedo oo runtii ka qayb qaatay isu imaadka iyo magaranaysaa isu keenista adeegista maadaama osoon lagu jira sida loo adeegayo dadka magaranaysa iyagu juhdiga maaragtay huraayo oo uu ka mid yahay waaliga degmada salag leh iyo maxaanku yidhahdaa beesha cowlyahan oo aan martida u nahay ragga ka mid ah oo ma garanaysaa heshiiskaas ayaga a maaragtay qaybtooda ka qaadanayo siday noogu adeegayaana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intaa kadib waxaannu halkaas iyada ah heshiiskaas sida horey loo sheegay aan ku heshiinay annagoo aragnay in ma garanaysaaye dadku ay maaragtay si aadda xoogaa laabtooda u kacsanayd oo arrintaas iyada xoogaa walaac nagu haysay ilaahay falligiis waxaannu halkaa ka abbaarnay shareecada islaamka oo ahayd saddexda arrimood oo dee ilaahay maaragtay uu ummadda muslimiinta u soo dejiyey inaan mid ka mid a qaadannay taasoo ah magta magtaasna ay walaalihii ma garanaysaa si fiican ay noogu oggolaadeen boqolkii geel ahayd oo muqallada ahayd ayadana maaragtay lagu saleeyey sida hore loo sheegayna saddex bilood iyo labaatan casho oo soonkan aan maxaanku irada sugayno ayadoo heshiiskaasaan ka qaadannay insha allahu tacaalaa ciddii haddee noolna maxaanku irada iyadoo xarakadiina ay ku tiirsan tahayna walaalaha inay nagu siiyaanna bayaanka waannu kala qorannay waana lagu heshiiyey shareecada islaamkana way soo martay intaas waxaan doonayaa inay dadka ogaadaan intaa kadib waxaa halkaa looga wada hadlay maadaama ummaddiiya isu timid jaaniskana uu iska yaryahay adduunkana uu dee hadhowtay in laisu imaadi doono in kale uu ilaahay og yahay in ummaddu la gaarsiiyo in halkaas ummaddii ma garanaysaa iyo heshiiskaas loo bayaaniyo waxyaalaha la akhriyey oo laga akhriyey maxaanku iradaayey waraaqdii hore laga akhriyey in ma garanaysaa annagana aan teefiid u noqonno oo halkaas ninkii ay xaggiisa wax ka soo galaan maxaanku iradaayey asagana dembigeed uu yeelan doono arrintaasoo ka mid a xaalufinta waraha la qodaayo maxaanku irada daaqsintii oo maaragtay laisu diiday ciddii dhib wadda oo arrintaa baloomika ka wadda si wada jir ah in looga hortago insha allahu tacaalaa wixii intaa ka bilowdana qofkii dhibaato qaba ama sheeganayana shareecada islaamka wuu imaado qabiilnimada iyo dulliga in layska daayo intaas ayuu heshiiska yaga yahay wixii intaa ka soo harana wixii ka bilowdo maxankuradaaye tafaraarqu iyo dhibaatana in shareecada islaamka la horkeeni doono insha allahu tacala heshiiskanaga waa intaas assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaaga iyo reerkaad ka socota iyo waxaad ku darayso intay ragga hor yeeranahayma bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdulilaahi rabilcaalamiin magacaygu waa bashiir qalinla cabdi waxaana matalahayay oon saxiix u ahaa beesha cawlyahan awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa haani waxaan u mahad celinaynaa xarakada almujaahidiin namber saddex waxaan u mahad celinayaa beesha dhalxe ee aqbashay inay imaato salagle siday u qaadato xinjirka marxuunka dhintay ayagana waa u mahad celinaya waxaa halkan ka dhacay maantaay taariikhdu tahay tobanka bisha sagaalaad iyo kow heshiis marxuun dhintay ku dhintay cawlyahan kana dhintay dhalxe mag kala qaadasho iyo heshiis ayaa maanta halkan aan goobjoog u nahay lix beri duuro socotay iyo wadahadal ehelnimo socday oo wanaagsan waxaa laysku afgartay maanta in geel boqol ah cawlyahan iyo dhalxe oo ninkii nin dilo tiirka lagu soo xirahayo heshiiskay ka mid tahay haddii la waayo sida ka hadda oo kaleento boqolka halaad oo socoto ama wax u dhigmo waxaa kaloo lagu heshiiyey in la xakameeyo dadka daalimiinta ah beesha cawlyahan waxay wareejisay rafisihii geela boqolka ah oo labaatan halaad labaatan halaad oo geela ka mid ah weeyo oo dhiigjoojin ah oo lasii hormariyo siddeetan baa nagu hadhay insha allahu tacaala siddeetankana waxaa loo qabtay saddex bilood iyo labaatan casho sida ugu dhaqsiya badanna waa u ballanqaadnay inaan u soo gudbinno walaalayaal meel kasta ood naga maqlaysaan heshiiskaas wuu dhacay waana dhab waa laysdili oo dadkeenna waa caraabi oo waa xoolodhaqato laakiin waxaa la rabaa odayaasha iyo ugaasyada beelaha hortaagan yidhi waxaan ku dhaqaynaa maxaa la dhahayay ummaddaasaan cadaalad iyo garsoor iyo diinta islaamku inay ku hogaamiyaan ayaa idinku baaqahayaa meel kastood iga maqlaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullah magacaaga iyo reerka ka socota iyo waxaad ku darayso bismillaah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacay cabdixasan waaye waxaan ka socdaa beesha cawlihan ilahay bay maxad u sugnaatay in mag boqol ee kutubka alla lagu xukumiyey ay laba beeloodoo walaale ay kala qaataan oo ay diig ku kala qaataan ayadoon dhibaato iyo shaqaaqo midna aana dhicin ilahay baan ku mahadinaynaa uma walaayadii intaas juhdi ku bixisay hinjir u daadisay isku keenka laba beelood isdishay haddana dhiigooda intii dambe kala badbaadisay ilahay baa ku mahadsan harakadan mahaddaas guud bay leeda intaa waxay iga dambeeya kolley hadal ma dhinna meeshan horaa looga hadlay xaqa allahna waafajiye geel waa sida walaalku sheegay labaatan rafisaa laga dhiibay siddeetan baa dhiman labaatanka bisha ramalaan ka dhiman iyo saddex bilood wey kolley saan hadda qiyaasayn ninkii rabbiga gaarsiiye bisha saka kowdeedu ku aadan yahay allahna wada gaarsiiye wadaadka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo reerkaad ee matalayso iyo waxaad ku darlaad inta la sheegay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu horta waxaan nahay nabadoon nabadoonnada beesha talxa ka mid a oo magaciisa la yidhaahda nabadoon xuseen macalin cabdi sheekh nuur la yidhaahdo waxaana ka socdaa dhinaca beesha talxe waxaan nimid shantii bisha ramadaan degmada salagla oo ilaahay uu barakeeyey oo mujaahidiintu ay muddo badan ku shaqaynayeen arlada ilaahayna waa kala fadli badan tahay dee meeshii shareecada ilaahay lagu tadbiiqinaya ugu fadli badan meeshaasaa ilaahayna keenay walaalihii mujaahidiinta iyo qabiilaadka aanu nimid oo beesha cawlihanna si wanaag badan bay noo soo dhoweeyeen ilaahay baa ku mahadsan bacdallaahi walaalihii mujaahidiinta ah oon u nimid waxaan kala kulannay nimco fara badan soo dhoweyn fara badan ilaahay baana ku mahadsan bacdallahi ayagana aad bay u mahadsan yihiin walaalihii cawlihan oo aan u nimid waxaan kala kulannay soo dhoweyn wanaag fara badan qoomamayn fara badan haddee mana filaynin oo xilliga sabiiniyada jaahiliyada waxayna soo kala mari jiray ad adaygi inuu jiraan filayni waxaan u nimid dad walaalo ah jilicsan wuxuu shaydhaanka geystayna ka xun baan u nimid wixii aan wadanayna waa laqnay annagana aad baan u qabownay waxaanan soo galnay inaan diyo kala qaadanno wixii hore oo xanaaq ahay oo nagu jiray aad baana looga shaafiyey waana ku mahadsan yihin walaalihiina soo dhoweeyey jasaaka allahu khayr annagana waa la qaadanay inaan diyadii marxuumka dhintay qaadanno waxaa kaloo aan ku heshiinnay siay odayaashu horeba u sheegeen xaquuqda iyada ah muddadii ay sheegeen inaan ku kala helno annagana nabadgelyadii xaggannaga sidaan markii horeba wilaayada oga ballanqaadnay in aysan waxba kala dhicin oo aan xakamayno ummaddii ilaahayna waa nagu guuleeyey oosan fitan kale uusan sii bilaabanin ilaahay baana ku mahadsantan ayada oga mahad celinaynaa iyo walaalihii mujaahidiinta oo amarkaana kala siiyey allahna ku mahadsan ayagaana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan ku heshiinnay siddeetan halaad oo baaqi noo ah saddex bilood iyo labaatan casho inaan ku helno dadkiina aan nabadgelyadoodii adkayno labada dhinacba haddee ilaahayna hanala garabgalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwaasi waxay ahaayeen ugaasyo iyo weliba indheergarad ka soo jeeda beelaha talxe iyo cawliyahan waaliga walaayadda islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ayaa waxa uu la dardaarmay beelaha walaalaha ah ee xurguftu soo kala dhex gashay iminkana heshiiska gaaray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما allah subxaana wa tacaala aayaddaas wuxuu noogu sheegay in badanoo shawrta oo kulanta kulankoodu inuusan khayr ku jirin markii laga reebo dad amraya sadaqo iyo maxaa la yidhaahdaa in la isfaro maxaa la yidhaahdaa in wax la baxsho ama macruuf iyo wanaag iyo khayr isfaraya mooye iyo dad doonaya in ummadda ilaahay ay islaax kala dhex dhigaan u fadhiya ka shawraya saddexdaas qolo shawrkooda waa khayr laakiin wixii ka soo haray khayr kuma jiro maantay alxamdulilaah waxaa noo soo dhammaaday kulankii maalmahanba noo socday muddo lix maalmoodee noo socday oo lagu garfaynayay loogana hadlayay laguna heshiisiinayay beelaha walaalada beesha talxa iyo cawliyahan xurguftii yareede dhex martay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad oo dhan ay u sugnaatay maantay noo soo gebagabeeyey isfahan iyo wanaagna uu ku dhammaaday kulankii waxaan kaloo aan u mahadnaqayaa labada beelood cawliyahan iyo talxe sida ay noo soo ajiibeen iyo sida wanaagsan ay u wada hadleen iyo sida wanaagsan ay u dhammaysteen iyo tanaasulka iyo walaaltinimada ay muujiyeen dhexdooda aad yo aad baan uga mahadnaqaynaa saasoo kale waxaan u mahadnaqayaa wilaayada gedo oo nagala qayb qaadatay kulankan qabanqaabadiisa iyo daadihintiisaba waxway qayb ka ahayd waan u mahadnaqayaa mas-uuliyiintii nagala qayb gashay kulankan saasoo kale waxaan u mahadnaqayaa raggii kaleoo mas-uuliyiinta ah sidii waaligii hore ee gedo oo asaguna kaalin weyn ku lahaa kulankan iyo qabsoomidiisa iyo habsani u socodkiisaba jasaakullaahu khayran intaba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka abaalmaryo maamulka degmada sarag leh oo martiqaadka iyo fadhiga baalahaana ayagana insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala juhdigii iyo dadaalkii maalmahan oo dhan ay sameynayeen ilaah ha ka abaalmaryo intaas kadib waxaan leeyahay labada beelood ee walaalada ee waxa weeyaan ku walaaloobay diinta islaamka ku walaaloobay qaraabannimo maadaama ay yihiin laba beeloodoo hal nasab u wada nasab sheegta oo daarood ah waxa weeyaan ayadana waxa walaaltinimada xagga qaraabadana waxaan leeyahay aad iyo aad ha loo ilaaliyo midda darisnimana ee ka dhexaysa labada beeloodna aad yo aad ha loo ilaaliyo waa saddex xuquuq baa ka dhalanaysa xaqu lmuslimi cala almuslim waxa weeyaan islaamnimadii waxa weeyaan walaaltinimadii islaamka waxaa ka dhalanaysa xuquuq midii kaleoo qaraabanimo ayadana xuquuq baa ka dhalanaysa midii kaleoo maxaa la yidhaahdaa darisnimona saasoo kale xuquuq baa ka dhalanaysa saddex xuquuq baad isku leedihiin marka intaba in la ilaaliyo ayaan ku dardaarmayaa insha allahu tacaala aad yo aadna ha loo adkeeyo waxaan leeyahay labada beelood ee walaalada maantay halkan fadhiya inay ka fogaadaan waxyaabaha mar walba keenaya isku dhaca iyo isfahamwaaga waxaa ka mid a maxaa la yidhahdaa dhulka daaqa oo la qodayo ama la bara kicinayo ama maxaa la yidhaahdaa geedihii la jarayo ama dadka qaarkood ay xaba ka samaynayaan arintaas waa la mamnuucay sidii loo mamnuucayna ha loo adkeeyo dhulku hadduu nabaad guuro waxa weeyaan meel xolo ay daaqaan la heli mayo dadku meel ay ku nastaan oo maxaa la haarsadaanna la heli mayo marka dhulku waa nabaad guurayaa in arintaas laga fogaado jaridda geedaha iyo jafidda geedaha la jafayo oo la doonayo in laga dhigo xabag ayadana waa mamnuuc horeyna waa loo sheegay haddana waan adkaynaynaa saasoo kale waraha cusubna ayagana lama ogola deegaanadan aad yo aad qof dadkoo dhanna maanta waa la isku raacay annagoo dhanba danbay noo tahay in dhulka waxa weeye la ilaaliyo waxaan kaloo aan kula dardaarmayaa labada beelood waxaa u dhexeeya waxa weeyaan waa dhul aad yo aad u ballaaran wayna wada degaan wayna isla degaan dadkuna ha ogaadeen waxaa ka dhexeeya daaqa iyo biyuhu waa ka dhexeeyaan iyo weelasha caamka waxaweye waa loo wada simanya sida wanaagsan oo hadda la isku dhexgalay aad yo aad baa ilaahay mahadii waxaa lagu helay shareecada islaamka awal waaga hore la isma dhexgeli jireen waa la kala fogaan jiray qabiil qabiil usoo gudbi jira malaha kii soo gudba waa la dili jiray laakiin maanta waa la isdhex degan yahay waxayna ku timid waxa weeyaan shareecada islaamka marka in aad iyo aad ayadana loo adkeeyo oo la iska daayo maxaa la yidhaahday aniga iska leh iga durug arrinkaasi waxa weye islaamnimada kuma wanaagsana daaqana si wanaagsan ha loo wada xoolaha dhulka ha wada daaqeen dadku ha wada degeen dadku waa walaalo dadku waa muslimiin dadku waxa weeyaan waa dad qaraabo ah intaba in la isku ilaaliyo oo la isku xeeriyo ayaan odhan lahaa waxaan dhihi lahaa labada beeloodba wax walba oo keenaya isku dhac ama xasarad keeni kara in laga fogaado dadka sharwadayaashana gacantoodoo la qabto waa laga maarmaan waxaan kaloo kusoo gabagabeynayaa ha laga fogaado dhagaraha cadowga cadowga waxa ay doonayaan waxa weeyaan in beelaha muslimiinta ay isku baabi'iyaan inay waxa weeyaan la kala irdhoodoo waxaweye dhabarka la isku jeediyo in aan waxaweya dabkan la kala qaadan inaan la isku soo dhowaan ha laga fogaado dhagaraha cadowga iyo iskudirka cadowga ha laga fogaado insha allahu tacaala maantay si wanaagsan buu shirkan ku dhammaaday wanaagaas ayaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa diyada la kala qaatayna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inta dhimanna sida ugu wanaagsan inay ku baxdo waxaan kaloo kusoo gabagabeynayaa qof walba ha ogaado waxa ka horeeya waa qabri qof walba waa uu dhimanayaa qabri baa keligii la dhigayaa keligii baa lasoo saarayaa keligii buu alle hor istaagayaa marka qof walba ha isxisaabiyo maanta adduun baa la jooga biri waa aakhiro qof waxa weeyaan maanta wax kuu tari karaa ma jiro ha qabriga haddaad geshid cid wax kuu tari kartaa qabiil baan wax kuu tari karin ugaas baan wax kuu tari karin waxa weyaan laandheeranimaan wax kuu tari karin waxa wax kuu taraya waxa weyaan markaad dhimatid waxa weyaan waa camalkaagii wanaagsanaa marka qof walba ha ku dadaalo si camalkiisa uu wanaagsanaan lahaa sida ilaahay subxaana watacaala u raaligelin lahaa waxaweye qofku hadduu ku dadaalo raaligelinta qabiilka waxa weyaan wax walba waa uu kaga fogaanaya ilaahayna waa ka fogaanaya waxaad qof walba ku talagashaa inaad ilaahay raaligelisid inaad ilaahay subxaana watacaala waxa uu kaa doonayo oo maxaale cibaadada iyo camalka wanaagsana qof walba ha ku dadaalo qof walbo halkan fadhiya haddii laga helo alla ku xirnaansho dhaba wallaahi waa dhammaanaysaa waxaweye waxa dhexdanada yaalla ee xiqdiga iyo xaasidnimada iyo kala tagga iyo kala fogaanshaha iyo qabyaaladda waxaasoo dhan way dhammaanayaan qofku wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaana watacaala waxaweye ku xiran cibaadadiisa ku xiran ilaahay subxaana watacaala addoommadiisana way ka nabadgelayaan ha addoommada ilaahayna waa ka nabadgelayaan qofka allah subxaana watacaala raaligelaya allah ku xiran waxaweye addoommadiisana waa uu badbaadinaya oo ka nabadgelaya laakiin dadkan hadda dhibka mar walba samaynayo dadka dilaya oo maxaa la yidhahdaa dadka isku baabi'inaya oo qabyaalada ku baaqaya oo dhahaya hala kala tago waa dad ilaahay ka furtay xarigiisa dadkaas marka yaysan idin horkicin haddii idin horkacaan jahanamo ayay idinku aruurinayaan haddii waxaw aad iska qabataanna waa badbaadaysaan dadkuna waa badbaadayaa dhulkuna waa badbaadayaa ummadduna waxa weeyaan waxay ku noolaanaysaa barwaaqo iyo nabad wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed abocabdalla waaliga walaayadda islaamiga ee jubbooyinka intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib uu kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي